bsm illaahi الرxmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun kana الnabiyu slى اllah عalayhi waslm tanaamu caynuhu walaa yanaamu qalbh baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kaana الnabiyu salى اllahu عalayh wali waslama nebigu wuxuu ahaa tanaamu caynuhu ishiisa inay hurdayso walaa yanaamu qalbuhu qalbigiisana ma seexanaynin leanna qalbigiisa inuu waxyiga xifdiyo oo weeleeyo ayaa laga rabaa marka saas darteed isagoo hurdaayo iyo riyadii ou riyoodo hurdada ayaa loogu waxyoo jiray marka qalbigiisu ma seexanaynin nebiga salى اllahu عalayh ali wasalam indhihiisa unbaa isgalaayay rawaahu saciid bnu miinaa can jaabirin can الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam kitaabu اlictisaam oo xadiidkaas ku keeni doonaa isagoo dheer halkaasaana sharxiisa uu ugu dibdhigay ibnu xajar qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama can maalikin can saciidin اlmaqburiy can abi salamta bni cabdالraxmaan annahu sa'la caaishaةa radia اllahu canha kayfa kaanat salaatu rasuuli illahi sal l salam caa-isha wuxuu su-aalay nebiga salaadiisa siday ahayd fii ramadaana ramadaan qaalad waxa ay tidhi maa kaana yasiidu ma uunan ka siyaadinaynin fii ramadaana ramadaan walaa hayrihi iyo ramadaan hayrkiisba calaa ixdaa casharata rakca kow iyo toban rakco yusallii waa tukanaayey arbaca rakcaatin afar rakca ayuu tukanaayey falaa tas'al ha su'aalin can xusnihinna quruxdooda iyo wa tuulihinna dherarkooda say u dheeraayeen uma arbacan ayuu tukanayey falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna uma yusallii talaatan saddex ayuu tukanayey faqultu yaa rasuula allah waxaan ku idhi rasuulkii allow tanaamu qabla an tuutira ma seexanaysaa intaadan witirka tukanin ka hor qaala waxa uu yidhi tanaamu caynaya labadayda indhood waa seexanaya tanaamu caynii ishayda waa hurdee walaa yanaamu qalbii qalbigayga ma hurdaayo maxalushaahidka meeshaas dambe waaye xadiidka qeybihiisa horena kitaabu tahajud ayaan ku soo marnay nebiga sal ly salam salaadiisa kow iyo toban waa sida qaalibka ay ahayd saddex iyo toban inuu tukaday oo weliba yacnii saddex iyo toban salaatuleyl ah inuu tukaday oo tobanna uu salaatuleyl u tukaday saddexna witir uu ka dhigayna iyadana abu daawuudka iyo meelahaasaan kusoo marno bisanadin saxiix ayb marka kow iyo toban kama siyaadinin inuu ka siyaadiye waa sugnaatay marka sida qaalibkaa koob iyo toban u badnayd mararka qaarna inuu ka yareeyeyna waa jirtay oo uunanba koob iyo tobankaba gaarsiinin ayb maxalushaahidka marka meeshaas dambe weeyaanoo tanaamu qabla an tuutira qaala tanaamu caynii walaa yanaamu qalbii ishaydaa hurdayso qalbigaygana ma seexanayo waa khaasiya marka nebigu wax gaaroo nebigu ou lahaa wa dadka kale markay hurdaan wax qabad male waxooda laakiin rasuulka sal ll ly slam markuu hurdo qalbigii ma ka seexanayo waxyigii marka qalbiga ayuu ku weelayna oo ku xifdin jiray qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qaala xadaanii akhii walaalkiis waxaa layihaha cabdullaahi bnu cabdilxamiid walaalkiis waxaa layihaha cabdulxamiid bnu cabdillaahi bni cabdillaahi alasbaxiy cabdulxamiid ibni cabdillaahi can sulaymaana huwa sulaymaan bnu bilaal can shariiki bni cabdillaahi bni abi namir wahuwa saduuqun yahim ayb ama saduuqun yukhdi saasay ugu tarjameen qaala samictu anas bna malikin yuxadiunaa can leylati usriya biاnnabiyi sal l salam anas baa wuxuu nooga sheekeynaya habeenkii nebiga la dheelmiyey min masjidi اlkacbati laga dheelmiyey masjidka kacbada jaaءahu alaaatu nafarin saddex qolo ayaa u timid saddex qof saddexda qofna waxaa la yidhi jibriil iyo mikaa-iil iyo israafiil ay ahaayeen saddexdoodaas qabla an yuuxaa ilayhi inta aan loo waxyoonin qabla an yuuxaa ilayhidan baa marka war ku jiraa ayb maxaa yeeley israaga marka uu dhacaayo nebigu waa loo waxyooday soo maa marka la dheelminayo ka horaa loo waxyooday israaga kabacdi nebigu maka wuxuu sii joogay saddex sano meelahaas toban sanaaba loo waxyoonayay see loo dhahay qabla an yuuxaa ilayhi goortii rasuulka la dheelminayay sal l salam suuragal maaha qabla an yuuxaa ilayhi in la dhaho marka la dheelminayo waqti hore ka horaa loo waxyoonay nebiga sal l salam saas darteed qaadiciyaad iyo culamo badan waxay leeyihiin qabla an yuuxaa ilayhidan waa min khalataati shariik shariik ibn cabdillaahi bn abi namir ayaaba la gooni noqday cid kaloo warisay ma jiraan saas darteed marka waxay yidhaahdeen waxyaabaha isaga marka akhdaa'diisayba ka mid tahay tan ragga kalena ma aynan warinin zakariya alansaari isaga sharxiisa tuxfatulbaariga oo bukhaariga uu ku sharxo jawaab oo wuxuu sheegay qabla an yuuxaada yacnii in la qaydo yaa wanaagsan oo qabla an yuuxaa ilayhi bimaa yatacallaqu bilisraa saas in lagu qaydo oo markaa maxay noqona inta aan loogu waxyoonin wax israaga khuseeyo wixii israaga loogu waxyoonin yani dheelminta ile dhexdeeda waa loogu waxyooday soo maha salaaddii waa ta lasoo faray inta aan dheelminta loogu waxyoonin ka hor marka waxyigaana wuxuu noqonayaa nisbi waxyigii mudlaqa ma aha waa waxyi gaar ah oo ah kii markii la dheelmiyey nebiga loo soo waxyooday intaan kaas la samaynin ka hor ayb isaga marka wuxuu yidhi zakariya zakariya alansaarina sidaasaa ka fiican uu yidhi marka in la yidhaahdo khaladaa meesha ka jira marba haddii la tawjiihin karo in la tawjiihiyo warkaasaa marka meesha ku jira qabla an yuuxaa ilayhi marka haddii qalad waayo la dhahana dawaaba qalad haddii kalena waxay noqone inta aan laga waxyoonin bimaa yatacallaqu bilisraa waxa israha quseeyo wahuwa naa'imun isagoo hurdo fi lmasjid alxaraam masjidulxaraamka isagoo hurdo ayay u yimaadeen faqaala awaluhum koodii hore waxa uu yidhi ugu horreeyey ayuhum huwa ayuhum koodee weeyaan huwa isagu ninka aan rabno ayuhumtaan marka waxaa laga fahmaa meeshaas marka rasuulka dad kalea la joogay ayb dad kale inay la joogeen ayaa laga fahmayaayo marka jacfar iyo waxaa la yidhi iyo waxaa la joogeen iyo xamsa saddexdoodaa meesha jiifay markaasaa darteed ba wuxuu yidhi ayuhum huwa ninka aan rabnaa waa koodee kuwaani faqaala awsaduhum kii dhexe ayaa wuxuu yidhi waa malaa'igtii huwa khayruhum kan ugu khayr badan waa kaan rabna wa qaala aakhiruhum kooda dambena waxa uu yidhi khuduu khayrahum kan ugu khayr badan qaada fa kaanat tilka fa kaanad waxay ahaatay qisadu tilka taadaas habeenkaas waxba lama samaynin habeenkaas intaasay qisadu ku joogsatay fakaanad waxay ahaatay alqisatu qisada tilka intaadaas lagu sheegay hadda bis ayay ahayd falam yarahum ma uunan arkin xataa jaa-uu leylatan ukhraa ilaa habeen kale haddana ay u yimaadeen fii maa yaraa qalbuhu waxa uu qalbigiisa ka arkaayo habeen dambey riye ugu imaadeen wanebiyu sala allahu calayh waali wasalam nebiguna naa'imatun caynaahu labadiisa indhood miday hurdaysa waayo walaa yanaamu qalbuhu qalbigiisana ma seexdo wakadalika alambiyaau ambiyo ambiyaduna sidoo kale weeyaan tanaamu acyunuhum indhahooda ayaa seexdaan walaa tanaamu quluubuhum quluubtoodu ma seexato fatawallaahu jibriil jibriil ayaa marka tawalliyey arrinkiisa oo qaaday uma caraja bihi ila asamaa samada ayuu la fuulay markaa kadib xadiidka waxaa kaloo ayaana qabsadaan qolooyinka dhahaayo israa almicraaj riyo ayuu ku dhacay manaam ayuu ku dhexdhacay yaqda kuma dhicin soo jeed kuma dhicin xadiidkaanay qabsanayaan xataa jaa-uu leylatan ukhraa fii maa yaraa qalbuhu yay ka qabsanayan laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen markii hore riyow ku arkay oo malaa'igtu riyay ugu yimaadeen markii hore kadib waa kacay israha marka yaqdow ku dhacay ka bacdi saasay ku jamciyeen baabu calaamaati اnubuwati fi اlislaam baabu bayaani dikri calaamaati اnubuwati nubuwada calaamadaheeda caddaynteediibuu u baab yahay fi lislaami islaamka dhexdiisa tarjamada marka laba shay baa noogu taallo calaamaati nubuwa calaamaat اnubuwa waxaa weeyaan dalaa'il اnubuwa calaamaad iyo dalaa'il isku mid waxaana loo jeedaa waxyaabaha calaamadda u noqon karo ama deliil u noqon karo rasuulka nebinimadiisa sala allahu calayh waali wasalam dalaa-ishaasna marka way badan tahay akbaru calaamatin lahu wuxuu ahaa qur-aanka mucjizo nebiga la siiyey qur-aanka ugu weyn carabtii fusaxada ayadee aadka u fasaaxada badnaydaa lagu imtixaanay waxaa la yidhi waxaad keentaan qur-aankan oo kale mar waxaa la yidhi toban suuradood keena mar waxaa la yidhi hal suurad bis keena markii dambe hal suurad marka waxay shamlinaya suuradda ugu yar qur-aanka inaa acطaynaaka alkowhar taan la imaada ayb way la imaan waayeen mucjizo waan qur-aanka icjaaskiisuna wuxuu ku jiraa alfaaddiisa iyo macaanidiisa labada waa mucjiz waxa uu ka hadloo kale lagama hadli karo yacnii rasuulkii oo maka ka dhashay dhexdeeda oon wax qorin waxna akhrinin inuu ka sheekeeyo bad-ul khalqi iyo ummadihii hore ahlu kitaabkii kutubta iyo qaaneenna ay uga markhaati kacayaan waxa uu sheegaya inay sax yihiin ay og yihiin wax soo socdou ka warrama waxyaabo soo socday weli aan dhicine dhacay isagu markii uu sheegay kadib dhacay waxaasoo dhan marka waxay ku tusaayaan nubuwadiisa waana qur-aankaana sheegaya waxyaabahaas dalaa-ishaas marka culummadu cinaayo badanay siiyeen kutub badanaa laga alifay abuu nucaym alasbahaani kitaab dalaa'il unubuwa la yiraa buu leeyahay beyhaqi kitaab dalaa'il unubuwa la yiraa buu leeyahay abulqaasim ataymi kitaab dalaa'il unubuwa la yiraa ayuu leeyahay alfiryaabi dalaa'il unubuwa ayuu leeyahay haakada kutubtaasoo dhanna waxay u qoran tahay calaa ariiqati ahli اlxadiid oo asaaniid isnaadkau bilaabaa ilaa nebiguu geynaa wax saxiixa iyo wax daciifana waa isugu jiraan faa'iidada laga helaayo maxay tahay iimaankaaga ku xoogoobaya oo kolka aad aragta mucjizaadkii rasuulka adiga laftirkaa iimaankaaga xoog u yeelanayo ayb waxyaabaha marka khawaariqulcaadaadkuna hadda halkaan u jeedaa isaga khawaariqulcaadaadku afaraa loo qaybiya waxyaabaha caadada ka baxsan afar ama saddex waxaa ugu weyn mucjizo mucjizo waxaa la socda taxaddi taxaddigu marka waxaa weeyaan waxaanan la imid cariyaan la imaan karan cariyaa keeni kara mucjizada marka iyada taxaddi baa la socda sida qur-aanka hadda mucjizo waay lanna taxaddi baa la socda yaa la imaan karo nebi baana la siiyaa mucjizada qof aan nebi ahayn mucjizo lama siiyo mid kale waxaa la yidhaahdaa karaama la yidhaha midna karaama karaamadu iyada marka waxay tahay waxaa la siiyaa dadka ilaahay owliyadiisa ah oo allah subxaanahu watacaala caabudo oo iimaan iyo alla kacabsi la imaado dadkaa ilaahay wuxuu ku maamuusaa wax caadada ka baxsan karaamayna noqonayn in badanna sunnada waa ku soo aroortay imaamu nawowi riyaadu saalixiinka waa aragteen baabu karaamaati alowliyaa baab dhanu uga dhigay xadiid badanuuna keenay karaamadana marka waxaan rumaysnayn muctasilada ummadda islaamka ahlu sunnada way rumaysan yihiin karaamada marka iyada waxay ka soo daahirtaa qof mu'mina oo weli ah karaamo iyo mucjizana maxay ku kala duwan yihiin karaamada taxaddi lama socdo cariyaa keeni kara ma dhihi kara isaga faa'iidada marka karaamadu ay leedahayna laba shay ayuu ibnu teymiya ku sheegay kitaabkiisa alfurqaan bayna awliyaa araxmaan wa awliyaa ashaytaan labada shay oo ay leedahay waxay tahay imaa qofka ilaahay karaamada markuu siinayo imaa diintaa lagu xoojiyaa wa imaa waxay tahay muslimkaa loogu gargaaraa labadaas wa muslimiintu mar dhibaata haysato oo dhib uu ku dhacay ayaa nin weliya ilaahay inta baryo ilaahay subxaana wa tacaala wax caadadii ka baxsan u samaynaya markaas muslimiintay gargaar u tahay amase waxaa weeyaan diintaa lagu xoojiyaaba oo ninkii isagoo wanaagsan oo diinta ku toosan markii lagu arko waxyaabo lagu sii taageerayo karaamo ah marka waxaa la qira waxaa la ogaanayaa diintu inay marka xaq ay tahay lagu garan karaya labadaas wax ka dhexeeya male ayb kan saddexaad waxaa la yidhaahdaa alirhaasaat alirhaasaat irhaasaatku waxaa weeyaan waxaa nebiyada ilaahay siiyo qabla nubuwa ayagoo yaryar yani nebiga sal ll ly slam qabla nubuwa waxyaabo badan intuusan nebi noqonin waxyaabo badanoo caadada ka baxsan baa ilaahay ka keenay xaggiisa waxyaabahaas marka maxaa la dhahaya irhaasaad midka afaraadna waxaa la yidhaha istidraaj istidraajku isagu waxa ay tahay waa sabaansab oo qofkii isagoo diintii ka fog oo ama gaal ah ama faasiq ah ama mubtadic ah ayaa ilaahay wuxuu ka muujinaa wax caadadii ka baxsan istidraaj baa la yidhaha ilaahayna waa ka dhahay falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shayin xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum bagtatan faidaa hum mublisuun dadkaas marka dad xunxun waaysaa la dhaha dajaal markuu qiyaam aakhir zamaanka uu yimaado qofka ayuu kala dhambalaa markaasuu ku dhex socona markaasuu leeyahy qum istaag waa istaagayaa qofka karaamo lama dhaho marka midaas waxaa la yidhaahdaa istidraaj ayb labada marka maxaa lagu kala soocaa karaamada iyo istidraajka qofkaa lagu kala soocaa qofka qofka hadduu yahay qof mu'minana waxaa karaamo waay wixiisa qofka haddii uu yahay qofaan mu'minayno faajir ahna oon daacaadkii gudanaynin oo aan la imaanaynin yacnii macaasida ku dhacaayo lagu yaqaana hadduu yahay wax caadadii ka baxsanna ay ka imaadaan karaamo ma la dhaha iska jiraan marka isagoo calaamaati nubuwa si guudow marka nebiga wixiisii mucjizadii iyo wixii dhammaan guud ahaan u sheegay filislaami ayuu ku qeydayoo marka bacda albicta wixii ahaayuu sheegaa halkaan wixii qabla albicta ahaa meeshaan ku sheegayo waana baab marka axaadiidtiisu aad u badan tahay nafcigiisuna aad u u badan yahay lanna maxaa yeele wax iimaanka taabanayo qaala xadaanaa abulwaliid wa huwa hishaam bnu cabdilmelik alطayaalisiyu qaala xadaanaa salmu bnu zariir wa huwa alcuaaridiyu salmu bnu zariir alcuطaaridi albasri wahaqahu abu xaatim wa qaala الnasaa-iyu laysa bilqawiyi akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim watirmidiyu wالnasaa-iyu qaala samictu abaa rajaa abuu rajaa alcuطaaridi weyaan cimraan bnu milxaan ayaa layidhaha kunyadiisuu ku magac dheeriya abuu rajaa alcuطaaridiy mukhadramun hiqat mucamar akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita qaala xadaanaa cimraan bnu xusayn annahum kaanuu waxay ahaayeen maca اnabiyi sal l slam nebiga maciisa fii masiirin socod dhexdii faadlajuu way dheelmadeen leylatahum habeenkoodii bay guureeyeen oy dheelmadeen xataa idaa kaana markuu ahaa wajhu subxi waa beriga agtiisa marka uu yahay waagu markuu beryi rabo carasuu way degeen faghalabathum waxaa ka qaalib noqotay acyunuhum indhahooda xata irtafacat ishamsu ilaa qoraxdii ay kor noqotay salaaddii baa ka tagtay fa kaana awala man istayqada qofkii ugu horreeyo tooso wuxuu ahaa min manaamihi hurdadiisa ka toosay abuu bakrin wa kaana nebiguna wuxuu ahaa wa kaana laa yuuqadu rasuulu llahi sal l salam sha'nigu wuxuu ahaa nebiga inaan la toosin jirin min manaamihi hurdadiisa lagama toosin jirin xataa yastayqida ilaa uu isaga iska tooso sababtan ad waxay tahay waxaa laga yaabaa in waxyi ku socdo lama oga marka kakac kakac ma la dhihi jirin rasuulka calayhi salaatu wasalaam fastayqada cumaru cumar baa haddana toosay faqacada abuu bakrin abuu bakar wuxuu fadhiistay cinda ra'sihi madaxiisa agteeda agtiisa fa jacala wuxuu gudagalay abuu bakar yukabiru allaahu akbar inuu dhahaayo wayarfacu sawtahu codkiisana uu kor u qaadayo xata stayqada anabiyu sal l salam ilaa nebiga uu ka toosay fanasala waa degay wasallaa bina alghadaata salaaddii subax buuna tujiyey factasala rajulu nin ayaa fogaaday min alqowmi dadkii ka mida lam yusalli macanaa ninkaasoo nala tukanin falama insarafa markuu salaaddii ka gadoomay ou ka baxay qaala waxauu yidhi yaa fulaanu hebelow maa yamnacuka maxaa kuu diidayo an tusalliya macanaa inaa nala tukato qaala waxa uu yidhi asaabatnii janaabatun janaaba igu dhacday fa amarahu wuxuu amray an yatayamama inuu tayamumsado asaabatnii janaabatun walaa maa idiin qora yani biyana male dabcan fa amarahu wuxuu amray an yatayamama bisaciidi ciid inuu ku gebagebaysto ku tayamumsado uma sallaa uu tukado wajacalanii rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam cimraan baa hadlaya wuxuu leeya nebigu wuxuu iga yeelay fii rakuubin shay la fuulo ayuu yeelay beyna yadayhi jihadiisa hore hortiisa ah rakuub iyo rukuub labada dabdiba waa jiraan haddii la yidhaha fii rukuubin waxay noqonaya jamcu raakib ayb macnuhuna markaa waxaa weeyaan wajacalanii rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu iga yeelay fii rukuubin dad gaadiid fuushan ayuu igu daray ayb beyna yadayhi hortiisa aada marka agga yani meeshay u socdaan wejigooda sii hormaro ayb fii rakuubin haddii la yidhaah oo ra-da la kor dhigana waxay noqonaysaa facuul bimacnaa mafcuul ah rakuub ay markuub waa marka gaadiid ayuu igu daray nebiga sal l salam beyna yadayhi hortiisa ayuu ii diray xagga hore waqad cadishnaa waan oonnay cadashan shadiidan oon daran fa baynamaa xilli naxnu annagu nasiiru aan soconayno idaa naxnu waaba annaga oo bimra'atin haweeneyba aan aragnay saadilatin laalaadisay oo sii daysay rijlayhaa labadeeda lugood beyna masaadatayni labo yacnii labo sibraar oo waaweyn laba sibraaroo ay biyo ku jiraan ayay labada lugood ka raaracsatay yani gaadiiday saarnayd labada sibraarna dhinacan midaa saarna midna dhinacan iyadana lugaha hoose u saarnaay oo lugaheeda marka waa sii daysay faqulnaa lahaa waxaanu ku niri ayna almaa aaway biyo faqaalad waxay tidhi innahu shanigu waxa uu yahay laa maa'a biyo ma jiraan innahu waa la dabdiyey riwaayada waa ku soo aroortay waxaa kaloo ay riwaayadu ku soo aroortay ayb iihaat ayhaat faqaalad waxay tidhi ayhaat ayhaat marka macnaheedu maxay noqonay hayhaata biyo waa fog yihiin waaye yani biyo meeshan kama dhowa haddii innahu la yidhaahno damiirka damiiru shaniu iska noqona innahu shanigu waxa uu yahay laa maaa biyo ma jiraan faqulnaa waxaanu ku nidhi kan bayna ahlika wa bayna almaa dadkaagu meeshay degan yihiin iyo biyaha meesha ka soo qaaday maxaa u dhexeeyo qaalad waxay tidhi yowmun wa leyla maalin iyo habeen socod faqulnaa waxaanu ku nidhi inطaliqii ilaa rasuuli اllaahi sal ا salam soo bax rasuulka aad qaalad waxay tidhi wamaa rasuulullaahi rasuulullaahi maxaa waayey ti maxaa laga wadaa falam numallikhaa ma aanan makaninin min amrihaa sha'nigeeda yacnii falam numallikhaa ma aanan milkisininoo uma sii daynin min amrihaa sha'nigeeda yacni ma iska sii daynin way xata istaqbalnaa biha الnabiya sal ا salam ilaa aan nebiga ula soo jeesannay xaggiisa faxadaathu waxay u sheegtay bimili اladii xadaatnaa wixii ay noo sheegtay oo kale hayra annahaa xadaathu laakiin waxay isaga u sheegtay annahaa iyadu mu'timatun inay tahay naag ilmo agoona haysato mu'timatun ilmo agoon inay haysatay u sheegtay nebiga sal slam fa amara nebigu wuxuu amray bimasaadatayhaa labadeedii sibraar famasaxa nebigu wou masaxay fi lcaslaaweyni yacnii naaska yani afka meesha yacnii biyaha laga daadiyo marka yacnii sibraarka la furaayo meesha xarigu ku xiran yahay oo biyaha ay ka shubmaayaan ayuu nebiga masaxay oo taataabtay fa sharibnaa waan cabnay buu yidhi ciaashan annagoo ooman arbacuuna rajulan wa naxnu annaga oo arbacuuna rajulan fartan nin annagoo abaan cabnay arbaciinana bacdi riwaayaat baa dhigaya arbaciina waa layska fahmaya eed markaan arbaciina rajulan xaal aan nahay fa sharibnaa ciaashan arbacuuna rajulan wa naxnu arbacuuna rajulan aan nahay xataa rawaynaa ilaa aan cukanaannay oo aan dheregnay haraad baxnay fa mala'naa waxaan buuxinnay kulla qirbatin sibraar kasto macanaa annaga aan haysannay wa idaawatin iyo buraashad kasto hayra annahu lam nasqi baciiran laakiinse ratib ma aanan waraabinin awr ma aanan waraabinin leanna awrtu ayagu waa iska adkaysan karaan socodna waa ku jiraanoo de biyo waaba u socdaanba ayb wa hiya takaadu wa hiya walxaal hiya sibraarkuna takaadu ay sigaysaba tanidu inay burqato min almili buux dartiis sibraarkiina wuxuu sigayaaba inuu buuxsanaa buuxnaan bimil'in yani min almil'i buuxnaan dartiis inuu burqado oo biyihii ay ka daadaataan ayb uma qaala waxa uu yidhi haatuu maa cindakum waxa aad haysataan keena soo aruuriya fa jamaca lahaa waa u ururiyey wuxuu u ururiyey min alkisari kibis iyo watamri timir ayuu u ururiyey wixii aan haysanay ayuu intuu u ururiyey buu siiyey xataa atad ahlahaa ilaa ay dadkeedii u timid marka iyadoo biyaheediina wadato timir iyo kibis iyo waxna wadatan ayb qaalad waxay tidhi laqiitu waxaan la kulmay asxara annaas dad midka ugu sixir badan aw amase waxay tidhi huwa nebiyun ama waa nebiyay tidhi kamaa zacmuu siday ku andacoodeen inay sheegteen fahada allaahu ilaahay wuxuu hanuuniyey daaka sirma dadkaas goosinkaas meeshaas degganaa ilaahay waa hanuuniyey bitilka almar'ati naagtaasuu ku hanuuniyey fa aslamad way islaamtay wa aslamuu ayaguna way islaameen weliba riwaayaadka waxay leeyihin nebiga sal l slam intou weeraro meesha naagtaa dadkeedu ay deggan yihiin ayuu ka leexleexan jiray nebiga sal slam markaase waxay tihi war ninkaani iyo qowmkiisa dheeldheel idinkagama leexanayaane ma iska islaamtaanay tiri markaasay islaameen marka rasuulka beri qofkii uu ixsaan ka helay agtiisa waa qiimey jira beri qofka uu ixsaan ka helay waa qiimey jira ayb xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaa macnihii loo tarjamay maahane qofka hadday daruura ku timaado oo uu haraad u dhiman rabo inuu ka qaadan karo qof biyo ayb hadduu udii haddii xataa uu u diido inuu intuu xoog uga qaato ayuu qiimo siina wax inuu siiyo waay daruura iyo duruufaa keenaysa marka khaaabi marka saasuu sheegay gabadhan marka biyihii waa laga qaatay waxna waa la siiyey nebiga sal l slam waxla-aan ma dhigin biyaheediina de maba ka nuqsaaminoo dee ilaahay subxaana wa tacaala biyaheediina lagama nuqsaaminin xadiidka iyo tarjamada marka waxay iska waafaqayaan biyahaas nebigu markuu salsalaaxay meeshii biyaha iska bur calaama min calaamaati nubuwa qال xdثna محمد بن بشhاaر whuو bndاr qال xdثna بن أbي عdي wa محمد بن إbrاhيم بن أbي عdي عن سعيid whuو سacيid بن أbي cروبة عن qتاadةa عن أنس رaضي الله عnه qاaل utiya النبyu sl اه sلم nebiga waxaa loola yimid بinaaءin weel wahuwa isaga oo bالزawrاء meeshaa zawrاء la yidhaha joogo zawrاء waxay ahayd meel marka madiino suuqeeda ku taalla oo caan ahayd fawadaca yadahu gacantiisa ayuu dhigay fil inaa'i weelkii fajacala almaa'u biyihii waxay gudagaleen yambucu inuu burqanayo min beyni asaabicihi farihiisa dhexdooda inay biyaha ka soo baxayaan fatawada'a alqowmu dadkii waa weysaysteen qaala qataadatu qultu lianas waxaan ku idhi kam kuntum meeqaad ahaydeen qaala alaamiatin saddex boqol ow amase zuhaa alaamia saddex boqol dad ku aadan iyadana marka midaana mucjiza iyadana ku jirto biyihii fara dhexdooda inay biyo ka burqadaan wax la caadaystay maaha qaala xadaanaa cabdulaahi bni maslamh can malikin can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxata can anas bni malikin radia allahu canhu anahu qaal ra'aytu rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam rasuulkaan arkay waxaanat salaatu اlcasri iyadoo salaaddii casri ay soo gashay faltumisa alwuduu biyo ayaa la raadiyey falam yajiduuhu ma aynan helin waxaa dareemaya rasuulka asoo rasuul ilaahay ah diinta ilaahay u socdo oo ilaahay agtiisa cid ka sharaf badan oo ka khayr badan aynan jirin ayaa haddana waxaa soo wajahaysa biyo la-aan soo iska socdo diin u socdo haddana in biyo la-aan ay ku dhacdo ayaa dhacaysa ayb walidaalika waana la dooransiiyey nebiga in malag lagain laga dhigo melig yani nebi melig ah iyo in addoon rasuula uu noqdo addoon rasuula u doorto nebiyullaahi sulaymaanna muxuu ilaahay ka dalbaday oo ka baryey rasuul meliga inuu noqdo warasuululmeliku iyo rasuulka yanii addoonka ah ee isagoo aan boqor iyo waxaas noqonin waxaa fadli badan marka midka nebiga sal l slam uu doortay leanna nebigu waa tawaaducay soo heli karo meel kore ayuu tawaaducay adduunya marka maxay tahay marka wuxuu yidhi faltumisa alwuduu'u falam yajiduuhu ma aynan helin fautiya rasuulu llahi sal l slam biwaduu'in nebiga biyo ayaa loo keeno uu ku weyse qaato fawadaca rasuulu llahi sal l slam yaddahu nebiga gacantiisiibuu geliyey fii dalika alinaa'i weelkaa fa amara annaasa dadkiibuu amray an yatawada'uu minhu inay ka weysaystaan fara'aytu almaa'a biyihii baan arkay yambucu isagoo burqanayo min taxti asaabicihi farihiisa hoostooda ka burqanayo fatawada'a annaasu dadkii way weyse qaateen xataa tawada'uu min cindi aakhirihim ilaa koodii ugu dambeeyey agtiisa uu weysaystay qaala xadaanaa cabduraxmaan bn lmubaarak qaala xadaanaa xasmun wa huwa xasmu bnu abi xasmin alquaciyu xasmu bnu abi xasmin alquطaci ayaa la yihah abu cabdilaahi abu cabdillaahi albasri saduuqun yahim akhraja xadiidahu albukhaariyu qاla samictu الxasna qaala xadaثna أnas bnu maliki radي الlه canهu qaal kharaja الnabiyu sal ا slama nebigaa baxay fii bacdi makhaarijihi bixitaanadiisii qaar ka mida wa macahu naasu iyadoo dad ay la jiraan min asxaabihi faاnطalquu yasiiruun way socdeen iyagoo soconay way tageen iyagoo soconaya faxadarat الsalaatu salaadii baa timid falam yajiduu maaan biyo ma aynan helin yatawada'uuna ay ku weysaystaan faindalaqa rajulu min alqowmi nin dadkii ka midaa tegey fajaa'a biqadaxin haruub ayuu la yimid min maa'in biyo yasiirin yar faaqadahu nabiyu sal l slam nebigaa qaatay fatawada'a waa ku weysaystay uma madda asaabicahu farihiisii alarbacu ee afarta ahaa farahan afarta ah suulka marka laga rabo ayuu taagay saas u fidiyey cala alqadaxi weelkii ayuu ku fidiyey ayb waliba riwaayadka waxay leeyn weelku ciriiri intuu ka qabo waa kala gaari weyse uma qaala waxa uu yidhi quumuu istaaga fatawada-uu weyse qaata marka fatawada'a alqowmu dadkii waa weysaysteen xataa balaguu ilaa ay gaareen fii maa yasiiduuna min alwuduu'i xataa balaguu ilaa ay gaareen fii maa yasiiduuna wax ay ka siyaadayaan min alwuduu'i weysada yuriiduuna ma idin dhig xataa balaguu fii maa yuriiduuna ilaa ay gaareen wixii ay rabeen oo min alwuduu'i weyse qaad ah wa kaanuu sabciina ow naxwahu toddobaatanay ahaayeen ama wax la mida weel yar oo marka faraha xataa lagu kala qaadi waayey ayaa toddobaatan qof ka weysaysatay bal fiiri mucjisadaas caadaduna waxay tahay qof nebinimo sheegto haddii uu been sheegayo nebinimada uu ka been sheegayo halaagiisa ilaahay waaba soo dedejiyaan lanna ilaahay muxuu yidhi walow taqawala calayna bacda alaqaawiili laahadnaa minhu biاlyamiin uma laqaطacnaa minhu اlwatiin waxaa nin ilaahay masabidana habeen iyo maalin ilaahay xaggiisa wax layga sheegaa dhahaya beentiisna ay tahay ilaahay waa fadeexaynaya waana halaaga dhaqsaba marka rasuulkii habeen iyo maalin wuxuu leeyahay waxibaa ilaahay xaggiisa iiga yimaado haddana inuu kor u socdo maana hoos uma socdo maxay ku tusay taas marka calaamaati nubuwa waa ayb diintiisii baa kor u socotay oo faaftay isagii haddana nin been lagu yaqaani ma uunan ahayn isagiina qof been lagu yaqaani ma uunan ahayn sabciina ow naxwahu ayb maxaa idin dhigi xadaanaa cabdullaahi bnu muxuu yidhi hy sax qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muniir qaala anahu samica yaziida wahuwa yaziid bnu zurayc albasri ayb qaala akhbaranaa xumaydun huwa bnu abi xumayd aطawiil can anasi radia allaahu canhu qaal xadarat الsalaatu salaaddii ayaa timid faqaama man kaana qariiba daar waxaa istaagay oo kacay dadkii daarta faqaama waxaa kacay man kaana qofkii ahaa qariiba daari xaafadda agteeda daarta agteeda ayb min almasjidi ayb iyo u kacay yatawada'u isagoo weysaysanayo wa baqiya qowmun dadna way baaqi noqdeen fa utiya nabiyu sal l salam nebiga waxaa loo keena bimikhdabin baaf min xijaaratin dhagax ka samaysan fiihi maa un biyo ay ku jiraan fawadaca yaddahu gacantiisii buu geliyey fasagura almikhdabu baafkii baa yaraaday muxuu ka yaraadayna an yabsuda fiihi kafahu calaacashiisa inuu saas ugu fidiyo ayuu ku yaraaday baafkii yacnii baaf aad u yar waayo calaacasha xataa waa lagu fidin waayey yacnii intaas ma uunan dhammayn ayb fadama asaabicahu farihiisii ayuu isu geeyey nebiga sal l slam fawadachaa fi lmikhdabi tuusaa isugu soo ururiyey ayuu wuxuu geliyey baafkii yani digsigii ama weelkii ayb fatawada'a alqowmu dadkii waa weyse qaateen kulluhum dhammaantood jamiican dhammaantood xaa leeyihi qultu waxaan idhi kam kaanuu meeqay ahaayeen qaala amaanuuna rajulan sideean min qال xdثna mوسى بن إسmاعيل وهو أbو سلمة التبوذkي qال xdثna cبدالعزيز بن مسلم qال xdثna xusين عن سالم بن أbي الجacد عن جابر بن cبداللahi رضي الله عنهma qاal caطشh الناaس dadkii baa oomay yومa الxudaybiyaةi maalintii xudaybiya والنbiyu sl اه sلم nebiguna beyna yadayhi hortiisa rakwatn ay tahay rakwatn waa muثlث الraa muثlث الraa marka la leeyahay macnaheedu waxaa weeyaan ra'du rakwatun iyo rikwatun iyo rukwatun intaba waa la akhriyey waa la dabdiyey waa weel yar oo ka samaysan maqaar oo wax lagu cabo sida badan buraashadoo kale fatawada'a nebigu waa weysaystay marka fatawada'a nebigii waa weyse qaatay fajahasha annaasu dadkii ayaa soo argagaxay naxwahu nebiga xaggiisay u soo argagaxeen jahasha marka macnaheedu waxaa weeyaan yani waa argagaxa ayb waxaa kaloo la yidhaahdaa qofku markay ilinta ku soo dhowaato cunuga yarka ah markuu oy rabo hooyadiisa usoo ordaa soo maha ayb isagoo ilintiina ay ku soo istaagto ayuu hooyadiis usoo ordayaa markaasuu ooyna argagaxaas marka ooyintu ay ka horeyso ayaa la yidhaahdaa jahasha ayb fa jahasha annaasu dadkiibaa waxay u soo argagaxeenay naxwahu nebiga xaggiisa faqaala waxau yidhi maa lakum maxaa idinku dhacay qaaluu waxay yidhahdeen laysa cindanaa maa un biyo ma agteenna ma ahanin natawada'u aan ku weyse qaadanno walaa nashrabu mana cabayno ilaa maa bayna yadayka hortaada biyaha yaalla maahan wax kale ma hayno waa oomannahay weysena waa u baahannahay fawadaca yaddahu nebiga gacantiisiiba wuxuu dhigay fi rikwati buraashadii fajacala almaau biyihii waxay gudagaleen yafuuru inuu burqanayo yafuuru iyo yafuuru labada waa la dob fada iyo fa'dana sidoodaba liqurbi اlmakhraj waa laysku bedelaa yahuuru ou burqanaayo bayna asaabicihi farihiisa dhexdooda ay ka burqanayaan ka amhaali اlcuyuun ilo oo kale fasharibnaa waa cabnay watawada'naa waana weysaysanay qultu waxaan idhi kam kuntum meeqaad ahaydeen qaala waxa uu yidhi low kunnaa mi'ata alfin lakafaana boqol kun oo qof haddaan ahaa lahayn biyahaas waa nugu filnaa lahaayeen kunnaa waxaanu ahayn khamsa casharata mia toban iyo shan boqol toban iyo shan boqol marka meeqa waa kun iyo shan boqol kun iyo shan boqol baa ku weysaysatay marka intaas iyaguna waxay islahaayeen hal qof cabiddiisa xataa uguma filna allahu akbar ayb qaala xadaanaa malik bnu ismaaciil qaala xadaanaa israa'iilu can abi isxaaqa can ilbaraaء radia allaahu canhu ayb qaala kunaa yowma alxudaybiyati arbaca casharata mia afar iyo toban boqol ayaan ahay kun iyo afar boqol wاlxudaybiyatuna bi'run ceel fanasaxnaahaa waan dhaansannay fanasaxnaahaa waanu ka waraabnay waa dhaansannay xataa lam natruk ilaa aanan uga tegin fiiha iyada dhexdeeda qaطratan dhibic ceelkii wixii dhammaayey wax iska gorofay ahaayeen waa baaba'ay waa dhammaaday fa jalasa nabiyu sal l slam nebigaa wuxuu fadhiistay calaa shafiiri ilbi'ri ceelka qarkiisa fa dacaa bimaa'in biyo ayuu u yeertay fa madmada waa luqluqday biyihiibuu ka luqluqday wamajja filbi'ri ceelkiibuu ku tufay fa makahnaa waan nagaanay hayra baciidin wax yar waxaan badnayn ayaan joognay uma istaqaynaa waa ka waraabnay xataa rawiynaa ilaa aan ka dharagnay warawad ow sadarad ama ay fushay rakaa'ibunaa gaadiidkii aan wadanay gaadiidkii aan wadanayna ilaa ay dhargeenoy yani ukanaadeenay fuleen ayb xadiidtan dhan marka waxay ku tusaysaa nebigu sal ll ly slam in biyo yar ilaahay u badiyey nebiyullaahi muusa usha waxaa la yidhi dhagaxa ku dhufo biyaha kaaga soo baxayaan marka in dhagax biyo ka yimaadaan dhulka inay biyo ka yimaadaan iyo inay gacantaas biyo ka yimaadaan waxaa aad u fog soomaha gacanta inay biyo ka yimaadaan gacantaa fog inay ka yimaadaan leanna biyuhu inay dhagxaanta ka imaadaan waa waa wax la fahmi kara way iska noqon kartaa marka mucjizadii nebigaa weynayd midii nebi muuse saasay bacdi shuraax ay yidhaahdeen qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf ya waa ka dhaansannay qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf wahuwa الtinisiyu qaala akhbaranaa maliku can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxa anahu samica anas bna maliki yaquul qaala abu طalxata liumi sulaym abu طalxa umu sulaym wuxuu ku yidhi xaaskiisay ahayde laqad samictu waxaan maqlay sowta rasuuli اllaahi sal slam nebiga codkiisa daciifan isagoo aad u tabar daran acrifu aan garanaayo fiihi isaga dhexdiisa waxaan ka garanaya aljuuca baahi baahi baan ka dareema ee fa hal cindaka agtaada ma yahay min shayin wax ma haysaa qaalad waxay tihi nacam haa fa akhrajad waxay soo bixisay aqraasan muufayaalo rooti ama muufo tii la dhaho aqraasan arkifa waa rootiyaal ama muufo min shaciirin oo heed laga sameeyey shaciir uma akhrajat khimaaran ayay soo bixisay fasaleti ama khimaar lahaa iyada ay lahayd fa laffat ilkhubsa muufadii bay ku duuduubtay bibacdihi qaarkiis uma dasathu markaa yanii way qarisay uma dasathu way qarisay taxta yaddii yaraan intou ka qaba yani intay duuduubtay ayay gacanteyda ku qarisay ana yani gacanta riwaayaadka qaar waxay leedahay halkaasay gelisay kalkisha maro lagu duuduuba halkaas ay u gelisay anas walaahatnii ayb bibacdihi qaarkiisna way ii duuduubtay qaarna waa ii duuduubtay uma arsalatnii ilaa rasuulillahi rasuulka iigu dirtay xaggiisa marka sida daahirkaa waxay tahay intaan yartaa u qaad nebiga keliya u geey ha cuno qaala fadahabtu bihi waan la tegey fawajadtu rasuula اllahi sal l slam nebigaan arka fi lmasjidi isagoo joogo wamacahu nnaasu dadkana ay la joogaan faqumtu calayhim waa kor istaagay faqaala lii rasuulu اllahi sal l salam nebiga wuxuu igu yidhi arsalaka abuu alxa abuu alxa maa ku soo diray nebigu wuu qiyaasay faqultu waxaan idhi nacam haa qaala waxau yidhi biacaamin cunto miyuu kuula soo diray qultu nacam haa baan idhi faqaala rasuulu llahi sal slam liman macahu nebiga dadkii la jirayba wuxuu ku yidhi quumuu kaca fanalaqa waa u tegey wainalaqtu beyna aydiihim rasuulkii iyo dadkiiba isi soo raacay wainalaqtu beyna aydiihim hortooda ayaan anigana soo socday xataa ji'tu abaa dalxata ilaa aan uga imid fa ahbartuhu khabarkii baan u sheegay faqaala abuu alxata abuu alxa wuxuu ku yidhi yaa umma sulaym qad jaءa rasuulu اllahi sal l slam biاnnaas nebiga dadkiibuu la yimid oo keenay walaysa cindanaa maa nudcimuhum waxaan ku quudinnana ma hayno faqaalat allah wa rasuuluhu aclam iyaduna marka waxay tihi alle rasuulaa ku cilmi leh inaan helaynay in kale faاnطalaqa abuu alxata abuu alxa waa tegay xataa laqiya rasuula اllahi sal l salam ilaa nebiga uu la kulmay faaqbala rasuulu llahi sal l salam wa abuu dalxata macahu nebigaas soo jeestay iyadoo abuu dalxana ou la jiro faqaala rasuulu llahi sal l salam nebigu wuxuu yidhi halummii yaa umma sulaym ummu sulaymay kaalay halummii yaa umma sulaym keen halummii keen yani yaa umma sulaym maa cindaki agtaada wax ah keen fa aatat bidalika alkhubsi muufadaa ayay marka la timid ka qaaday marka way la timi fa amara bihi rasuulu llahi sal l slam nebigu waa amray fa futta waa la burburiyey wa casarat ummu sulaym ummu sulaym waxay miirtay cukkatan yani waxay murdisay cukkatan weel subagga ay ku shuban jireen faadamathu muufadii bay iidaan uga dhigtay casarad marka maxay ku tusaysaa meesha xataa subag macnaleba inuusan ku jirin waa gororisay wax yar oo subag goror oo kale ah ayay gororisay ay weelkaa markaa ka gororisay fa adamathu way ku iidaantay marka uma qaala rasuulu llahi sal l salama fiihi nebiga markaa wuxuu yidhi kaa dhexdiisa wuxuu sameeyey yani maa shaa allaahu uma qaala rasuulu llahi sal salam nebigu wuxuu yidhi fiihi fii shanihi kan shanigiisa maa shaa allahu wixii alla doonay buu yidhi an yaquula inuu dhaho uma qaala waxa uu yidhi iidan licasharatin toban u idin toban qofood faadina lahum waa u idmay faakaluu way cuneen xataa shabicuu ilaa ay dhergeen uma kharajuu waa baxeen uma qaala wuxuu yidhi iidan licasharatin toban haddana ii soo geli faadina lahum faakaluu xataa shabicuu uma kharajuu uma qaala iidan licasharatin faadina lahum faakaluu xataa shabicuu uma kharajuu uma qaala iidan licasharatin faakala alqowmu kulluhum dadkii dhammaantood way cuneen xataa shabicuu ilaa ay dhergeen wاlqowmu wاlxaal alqowmu qowmkuna sabcuuna ow amaanuuna rajulan toddobaatan ilaa siddeetan nin ay yihiin ayb mucjizo waay marka iyadana takhiir طacaam cunto yaraa ilaahay u badiyey nebiga sal l slam ayb iyo xaalkooda sida u adkaana xadiidka waa ku tusaa toban toban maxaa loogu soo gelinaa marka dadkao dhan hal mar maa loo soo geliya mucjizada waa kala gaaraysaa culamada qaar waxay yihahdeen waxaa laga yaabaa de meesha inaysan deeqaynin toban qof ka badan oo iriiri qaala xadaanii moxamed bnu lmuhanaa wahuwa abu muusa zamin qaala xadaanaa abu axmed azubayriyu wahuwa moxamed bnu cabdillahi bni zubayr wahuwa hiqatu habtun ilaa anahu yukhdiu fii xadiidi thawri akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita qaala xadaanaa israa'iilu can mansuurin can ibraahiima can calqamata can cabdillaahi qaal kunnaa nacudu alaayaati mucjizaadka waxaanu ku tirin jirnay barakatan barako yani aayaadka aayaadka waxaa laga wadaa waxyaabaha khawaariqulcaadada waxaan ku tiri jirnay barako muxuu ka wadaa marka kunnaa nacudu bacda alaayaati mucjizaadka qaarkood barakan ku tirin jirta qaarka kalena maxay noqonayeen halaag inay taaba dhici wa antum idinkuna tacudduunahaa waxaad ku tirisaan takhwiifan cabsigelin fiqiga asxaabtaa ka fahmi marka meesha kaannahu marka ibnu mascuud wuxuu la khidaabaa dad aayaddii qur-aanka ee suuratulisraa ka fahmay wamaa manacanaa an nursila bilaayaati ilaa an kadaba biha alwaluun waaataynaa hamuuda annaaqata mubsiratan fadalamuu biha wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifan soo maaha aayaadka ma dirayno ma soo dirayno mucjizaadka ilaa waxaan u soo diraynaa oon u keenaynaa cabsigelin qaar marka waxay u fahmeen aayaadkao dhan inay cabsigelin tahayba ibnu mascuudna marka wuxuu leeya war aayaddan aayaadkan loo jeedo waa bacdi alaayaat ee qaar aan cabsigelin aan ahaynee baraka ah baa jirta saasuu leeyahay marka qur-aanka fahamkiisa waxaad moodaa marka saxaabadu aaday ugu dheereeyeen ibnu mascuud marka saasuu yidhi kunnaa maca rasuulillaahi sal l salam marka waa u sheegayaa bacdi alaayaat inay baraka tahay kunnaa maca rasuulillahi sal l salam nebigaan la jirnay fii safarin safar faqalla almaa'u biyihii baa yaraadeen faqaala waxa uu yidhi utlubuu raadiya fadlatan hambo min maa'in biyo ah fa jaa'uu biinaa'in weel bay la imaadeen fiihi maa'un biyo ay ku jiraan qaliilun yar aad u yar fa adqala yaddahu gacantiisii buu geliyey fil inaa'i weelkii uma qaala waxauu yidhi xaya cala ahuur xaya cala atahuur biyo aad ku dahaaro qaadataan u kaalaya almubaarak la barakeeyey weliba waalbarakatu min allah nebigu marka wuxuu yidhi barakaduna ilaahay bay ka timid xaggiisa xaya cala ahuuri almubaarak marka mucjizo waayo tan hadda waana baraka soo maha deliilka marka ibnu mascuud waa kaas waalbarakatu min allahna waxay ku tuseen mucjizada iyo karaamada iyo kulli ilaahay xaggiisay ka timaadaan bani aadamku asagu waxuu haysta ma laha waxuu milkin karana ma laha markaa qofku hadduu is yidhaahdo karaamaad baad leedahay oo isagii marka uu iska dhigo nin dadkii baabi'in karo ama isagu awood gaara leh hadduu isu arko khatar fa qaala waxau yidhi markaa waalbarakatu min allah falaqad ra'aytu lmaaa biyihii baan arkayay yambucu bayna asaabici rasuuli illahi sal l salam nebiga farihiisa dhexdooda inay ka burqanayeen walaqad kunnaa nasmacu waxaan maqlaynay tasbiixa acaami cuntada yani subxaanalaysigeeda iyo tasbiixsashadeeda wa huwa yu'kalu isagoo la cunayo nebiga xeerada agtiisa marka cuntada uu cunayo waxaa dhici jirta cuntadu inay tasbiixsanaysa gacantiisuu ku qabtay waa tasbiixsatay abubakaruu u dhiibay waa tasbiixsatay cumaruu u dhiibay waa cuhmaanu u dhiibay waa tasbiixsatay qaala xadaanaa abuu nucaym marka xadiidkan waxaa kaloo ku tusaa axaadiidta tilmaamaysa biyaha faraha nebiga inay biyo ka burqadeen iyo waa badan tahay saxaabo badan baana warinayeen meeshaan marka ibnu baaal ibnu baaal oo shuraaxda bukhaariga ka mida waxa uu yidhi axaadiidtaasoo dhan wuxuu yidhi waxay ku wareegaysaa jaabir ayb wفi اljumlaةi yustafaad minhu alraddu calى bni baطal xayثu qaala hada اlxadiiثu shahidahu jamacaة kahiiraة min الصaxaabة ila anahu lam yurwa ila min ariiqi anas anas bis wadalika liطuuli cumrihi buu dad saxaabo badan waa arkeen laakiin anas bisaa wariyey buu leeyahay marka ibnu xajar wuxuu leeyahy sidaas maahne saxaabo kalaaba xataa warisay ibnu mascuud iyo rag badan ay ka mid yihiin waana kanba xadiidkan kan halkaan ku jiraa qال xdثna أbو نعيم وهو الفضل بن دukayn qال xdثna زكريا وهو بن أbي زائدة qال xdثnii amr caamir الشhacبي weyaan qال xdثnii jاabir رaضي الله عanه أنa أbاahu توفya nebiga aabaabihiisaa la oofsaday وعalayhi daynun isagoo dayn lagu leeyahay faأتytu النabiya sal sلم nebigaan u imid faqultu waxaan idhi ina أbii taraka عalayhi daynan aabbahay wuxuu ka tegey korkiisa daynu uga tegey walaysa cindii agtaydana ma aha ilaa maa yuriju naqluhu walaysa cindii agtaydana ma ahan wax maala ilaa maa shay maahane yukhriju ou soo bixinayo naqluhu geedihiisa timirta maaha maal kale ma hayno walaa yabluqu maa yukhriju siniina walaa yabluqu mana gaarayo maa yukhriju siniina sannado geedahaasi waxay soo bixiyaan maa calayhi waxa lagu leeyahay ma gaarayo yacnii daynta lagu leeyahay marka loo fiiriyo geedtimireedyada uu haysto sannado xataa ma gudi karaan saasay ka dhigan tahay siniina bacdi riwaayaatna sanatayn dhahay ayb markaa wuxuu yidhi fanaliq macii rasuul allow ila tago iraac likay laa yufxisha calaya alguramaa si aynan iigu si aysan iigu afxumoonin aniga korkayga dadka aabbahay deynta ku leh famashaa xawla bey markaa yani dadka aabbahay deynta ku leh saynan iigu afxumoonin oo aysan i aflagaadaynin famashaa nebigu waa socday xawla baydarin meel timirta yacnii lagu xaseeyo baydar waa meesha timirta lagu xaseeyo meel timirtii lagu xaseynaye ayuu agagaarkeeda ku socsocday nebiga min bayaadiri tamri timirta meelihii lagu xasaynayo ka mida fa dacaa ilaahay buu bariyey uma aakhara mid kalou tegey uma jalasa calayhi waa kor fadhiistay fa qaala waxau yidhi inzicuuhu siiba yacnii qaada meelahan yacnii timirta taalla hala soo qaado fa awfaahum aladii lahum waa u oofiyey wixii fa awfaahum wuxuu u guday alladii kii lahum iyaga ay lahaayeen wa baqiya waxaana soo haray milu maa acdaahum intuu siiyey oo kalena waa usoo hartay nebigu markuu alla bariyey ku socsocday meeshii intii deyn waa ka gudantay dadkii waa la siiyey waxoodii intii la siiyeo kalena waa usoo hartay waa daahir marka tarjamada iyo xadiidka qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa muctamiru can abiihi qaala xadaanaa abu cuhmaan huwa anahdiyu anahu xadaahu cabduraxmaan bnu abi bakrin radia allaahu canhuma ana asxaaba sufa maxaa idiin qoran cabdiraxmaan baa idiin dhigan mase cabdullaahi ana cabdaraxmaan anahu xadaahu cabduraxmaan bnu abi bakrin radia allaahu canhuma ana asxaaba asufati kaanuu unaasan dad ayay ahaayeen fuqara'a waxba aan haysanin waana nebiya sal l slama qaala maratan nebiguna mar wuxuu yidhi man kaana cindahu طacaamu ثnayni qofkii laba qof cuntadood haysto falyadhab biثaaliثin mid saddexaad hala tago waman kaana cindahu طacaamu arbacatin afar qofkii haystana falyadhab bikhaamisin aw saadisin aw kamaa qaal waina abaa bakrina jaءa biثalaaثatin saddex ayuu la yimid saddex qof wanطalaqa الnabiyu sal ا slam bcasharatin nebigana toban ayuu la tegey wa abuu bakrin abuu bakarna akhada ثalaaثatan saddexuu qaatay yacni wa akhada abuu bakrin alaaatan saddex buu qaatay qaala fahuwa ana wa abii wa ummii fahuwa ana weeyaan aniga iyo abii iyo wa ummii yacnii guriga abuubakar waxaa joogay aniga iyo aabbahay abuubakara iyo hooyaday yani maadaama saddex abuubakar saddex qof cuntadoodu haystaa marka soo maaha saddex hadduu haysto wuxuu wadi karaa marka dad saddex kale waa wadi karaa walaa adrii ma ogi buu yidhi hal qaala inuu yidhi imra'atii wa khaadimii ayb bayna beytina wa bayna beyti abi bakrin fa huwa ana wa abii wa ummii walaa adrii ma ogi buu yidhi raawiga hal qaala inuu yidhi imra'atii wa khaadimii beyna beytina ayay ahaadeen dhexdooda wa beyna beyti abi bakrin khaadim iyo yacnii u dhexaysay labada guri wa ana abaa bakrin tacashaa cinda anabiy sal l salam abuu bakar nebiga agtiisuu ku casheeyey uma labita waa nagaaday xataa salla alcishaaa ilaa uu cishihii ka tukaday uma rajaca waa soo laabtay falabita waa nagaaday xataa tacashaa rasuulu llahi sal l salam ilaa nebigii uu casheeyey fajaءa bacda maa madaa min alleyli wuxuu yimid markii habeenku uu ka tegey maa shaa allahu intii ilaahay doono qaalat lahu imra'atuhu xaaskiisiibaa waxay ku tiri maa xabasaka can adyaafika martidaadii maxaa kaa daahiyey aw dayfaka aw dayfika martidaadii maxaa martigaagii maxaa kaa daahiyey qaala waxa uu yidhi aw cashaytihim ma cashaysiisa riwaayo kale awamaa cashaytiihim miyaadan cashaysiinin miya qaalad waxay tidhi abow way diideen xataa tajii'a ilaa aad adiga ka timaado waa diideen inay wax cunaan qad caraduu dadkii adeegayey way u bandhigeen calayhim korkooda cuntadii waa u geeyeen fahalabuuhum waa ka diideenoo waana ka adkaadeen marka qaala fadahabtu cabdiraxmaan baa dhahay ibn abi bakar fadahabtu waan tegey fakhtaba'tu waa dhuuntay yani meesha hadda nin raga asaa ka joogay inuu abuubakar ku qayliyo ka cabsaday marka dhexda fa qaala waxa uu yidhi yaa kunharu war doqon yahow yaa kunharu doqonkiyow kunhar marka doqonkana waa la yidhaha tixsigana waa la dhahaa ka daciifka waxba aan ahayn bacdi riwaayaatna waxay leeyihiin yaa cabhar yaa gunharu fajadaca wasaba fajadaca abuu bakar yacnii wuxuu yidhi sanka allah kaa gooyo oon habaaradda dabcan loola qasdaynin wasaba waa caayey waalidku marka wiilkiisa waa cayn karaan wa qaala waxa uu yidhi kuluu cuna wa qaala waxa uu yidhi laa aطcamuhu ma cunaayo yidhi abaddan weligey waa dhaartay marka abuu bakar qaala waymullaahi dhaar alle eh maa kunnaa ma aanaan ahayn na'hudu inaan qaadanayna min alluqmati afgashi xaggiisa kama aanan qaadaynin ilaa rabaa waa ziyaadaye min asfalihaa hoostuu ka soo ziyaadaye akharu minhaa intii ay ahayd wax ka badan xataa shabicuu ilaa ay dhergeen wa saarat akara mima kaanat qablu ayna noqotay mid ka badan sidii awal ay ahayd fa nadara abuubakrin abuubakar waa fiiriyey fa idaa shay-un waaba shay ow akharu ama wax ka badanba fa qaala liimra'atihi xaaskiisiiba wuxuu ku yidhi yaa ukhta bani firaas qaalad waxay tidhi laa maya waqurati caynii ilqabowsigayge la hiya iyadu alaana hadda akharu mid ka badan waaye mimaa qablu hadda ka hor wixii ay ahayd bialaai miraarin saddex jeer yani sidii awal ay ahayd hadda waxay ka badan tahay saddex jeer fa akala minhaa abuubakrin abuubakar waa ka cunay markuu arkay de barakadaas oo abubakar de wax cunto xag alla ka timid oo barakaysan waa fa akala minhaa abuubakrin abuubakar waa ka cunay wa qaala wuxuu yidhi innamaa kaana shaydaanu shaydaan ayuu ahaa yacnii yemiinahu dhaartiisao u jeedaa dhaartii aan dhaartay shaydaan xaggiisay ka ahaatay uma waa ka kafaaro gutay dabcan uma akala minhaa waa ka cunay luqmatan buu ka cunay uma xamalahaa ila nabiyi sal l slam nebigu u qaaday fa asbaxat cindahu agtiisay ku waabariisatay wa kaana baynana wa bayna qowmin annaga iyo qolo ayaa cahdun cahdi baa naga dhexeeyey ballan famadal ajalu wakhtigii baa tegay oo dhammaaday markade in laysu diyaariyo oo heshiiskii waa dhammaaday waa in layska ilaaliyo qoladii marka famada alajalu fafaraqanaa nebigu waana kala soocay itnaa cashara rajulan laba-iyo toban nin ayuu nebiga naga u soocay laba-iyo toban buu gaar u kala soocay bacdu riwaayaatna waxay leeyihin fa carafanaa laba-iyo toban oday ayuu noo sameeyey fafaraqanaa itnaa cashara rajulan maca kulli rajulin nin kastaoo minhum labaiyo tobanka ka mida unaasun dad ayaa ayaa la daba dhigay allaahu aclamu alla un uu og yahay ka maca kulli rajulin nin kastaa inta la jirto labaiyo toban ninuu nebiga bixiyey labaiyo tobankii nin nin kastoo ka mida dad badan baa lagu daray ayb markaasuu wuxuu yidhi hayra annahu bacaa macahum waa la diray marka nacan faaraanaa facarafanaa qof u dhigaa ma jiraa faarafanaa marka riwaay ahaan isaga keeni doonaa ayb maca kulli rajulin nin walbaana in ilaahay og yahay ay la jirto hayra annahu laakiinse bacaa macahum wuu la diray qaala waxa uu yidhi akaluu minhaa ajmacuuna akaluu minhaa way ka cuneen dadkaas ajmacuuna dhammaantood baa ka cuneen ow kamaa qaala wagayruhu yaquulu hayrkii wuxuu dhahaya facarafanaa min alcaraafati wuxuu oday nooga dhigay labaiyo toban oday ayuu gooni u bixiyey dadkiina waa ku kala daray yacnii dad intaa tiradoodu laegyihi la eg ayaa cunay cuntadii abuubakar iyo ka badatay oo barakada noqotay dadkaasaa haddana sii cunay ayb qaala xadaanaa musadadun halkaanaan ku darayna qaala xadaanaa xamaadun can cabdilcasiiz can anasin wa can yuunusa can haabitin oo yuunus bnu cubayd can haabitin can anasin radia allahu canhu qaala asaaba ahla almadiinati qaxdun abaar baa ku dhacday calaa cahdi rasuuli lah sal l slam fabaynaa huwa yakdubu xilli nebiga uu qudbaynaya yowma jumcatin id qaama rajulu nin baa kacay faqaala yaa rasuul allah halakat ilkuraacu fardihii waa halaagsameen halakat ishaau arigii waa halaagsameen waa baaba'ay fadcu llaaha yasqiina alla noo tuug hana waraabiyo famadda yaddahu gacantiisii buu taagay nebiga kor u taagay oo dacaa waa duceeyey qaala anasun anas waxau yidhi waina samaa walxaal ina samaa samaduna ka midli zujaajati dhala oo kale ay tahay qarsho qaarshada sida looga arko waxa ka dambeeya samadiina waxay ahayd wax daruur ah iyo caada midna ma jirin fahaajat riixun dabayl ayaa kacday anshaad waxay haysiisay yani anshaad waxay markaas yani ay samaysay saxaaban daruur dabaylaa dhabatay oo kacday daruuray samaysay markaa daruuray noqotay uma ijtamaca daruurtiibaa ururtay uma arsalat isamaau samadii markaa waxay sii daysay casaaliyahaa yacni xariggeedii bay furtay casaaliyaha sibraarka xarigga ku xiran waay xariggaas haddii la furo marka biyihii waa daadanayaan soo maha sidaasu ka wadaan fuustadan hadda yacni gaari dameerka uu ku wada bahalka ku xiran haddii laga furo sabuulka waa daadinaa soo maha biyihii waa firdhanayaan saasay samadii marka u firdhisay fa kharajnaa nakhuudu lmaaa waa baxnay buu yidhi annagoo biyihii dabaalanayna ayb oon biyaha aan jiirayno ayb xataa ataynaa manaazilanaa ilaa guryaheenna aan ka nimid falam nazl numdaru ila aljumcati اlأkhraa ayb ilaa usbuuci dambe faqaama ilayhi dalika اrajul ow gayruhu ninkaasaa kacay ama mid kale faqaala yaa rasuul allah tahadamat اlbuyuud guryihii waa dumeen fadcu llaaha yaxbishu ilaahay bari yaxbishu ha celiye ayb fatabasama nebigu waa dhoolla caddeeyey uma qaala xawaalaynaa walaa calaynaa ilaah waa gaaraheenna yeel korkeenna ha yeelin fanadartu waan eegay buu yidhi ila saxaabi daruurtii yatasadacu isagoo dhambalmaayo daruurtii iyadoo dilgogo-ayso yaan arkay xowla almadiinati madiina agagaaraheeda kaannahu ikliilun sidii iyadoo cimaamad oo kale ah cimaamadda yacni marka hareeraha ayay marka ay ku duuban tahay dhaxdana waa ka bannaan tahay madiina marka waxay noqotay midaan roob uusan ka da-aynin hareerihiina roob ayb ducadii nebiga sal l slam mar labaadna waa la aqbalay tarjamadii xadiidku marka waa ismudaabaqaynayan mucjiza ku jirta markii nebigu alla u baryaba horaa laga helay waxaa ku jirtaan ujeedaa yani calam min aclaami nubuwa ayaa ku sugan wabilahi towfiiq sal allah wslam ala nabina mxamed